heshiis kale oo halis ku ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed ayay mar kale dowladda federaalk waxa ay la gashay dowladda turkiga oo boob dhaqaale ka wada soomaaliya heshiiskan ayay dowladda federaalk waxa ay si gaar ah ula saxiixatay shirkadda oyag ee laga leeyahay dalka turkiga kaas oo xukuumadda ankara u ogolaanaya inay boobto kheyraadka badda islamarkaana ay si bilaash ah ku qaadato kalluunka wasiirka kalluumaysiga ee dowladda federaalk ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan ay ka helayaan mashruuc lagu horumarinayo kalluunka taas beddelkeedana ay shirkadda laga leeyahay turkiga ay maamuli doonto dhaqaalaha kasoo xarooda kalluunka soomaaliya haddaba heshiiskan ayaa hadalhayn badan ka dhex abuuray bulshada iyadoo waxgaradku ku tilmaamayaan inuu yahay mid lagu xalaaleysanayo hantida dadka soomaaliyeed dhankooda dhaqaalayahanada iyo falanqeeyayaasha ayaa aaminsan in heshiiskan uu saameyn ku yeelan doono dhaqaalaha dalka iyagoo u sababeeyey in waddan shisheeye uu maamulo kheyraadka waddan kale ay horseedi karto burbur ku yimaada dhaqaalaha waddankaas taas oo ay tilmaameen in dowladda federaalk ay iminka ku siisay shirkadda laga leeyahay turkiga dowladda federaalk ayaa heshiisyo ay turkiga ugu gacangelin dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed horay ula gashay shirkado laga leeyahay waddankaas waxaana ka mid ah heshiiska shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah ee ku jira soomaaliya waxaana marba marka ka dambaysa soo ifbaxaysa heshiisyo cusub oo u suura gelinaya damacooda guracan oo ay ku doonayaan qaadashada kheyraadka soomaaliyeed